kulankan uu soo qabanqaabiyey maamulka gobolka ayaa ahaa baaqnabadeed loo diriyey beelo ku dagaalamaya deegaanada gololey iyo maandheere odayaasha dhaqanka gobolka shabeellaha dhexe ayaa baaqnabadeed u diray beelo dhowaan diriir ay ku dhex martay dhulbeereed ku yaala deegaanka maandheera ee gobolka shabeellaha dhexe kulankan ayaa diirad lagu saarayay sidii loo jooji lahaa dagaal beeleedyada u dhexeeya beelaha walaalaha ah kulankaasi oo ay ka qayb galeen odayaasha dhaqanka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada qaar ka mid ah odayaashii ka qayb galay kulankaasi ayaa ka hadlay odayaalkayna markii baaqaasi ay soo jeedeen annaga waa qaadanay gogolo badanaan iskugu tagnay waxaan isla meel dhignay hadda inay ka keenaan inay heshiisiyaan labadaas tuulo shiidlo waxay u tagtay tuulada maandheeray tagtay shiidle adaga annaga mas-uulahay tiri moobleyna wuxuu u tagay tuulada gololey ayadna heshiisay ka keeneen mar haddii intaas hordhac ahaan aan u samaynay inaan baaq soo jeedino oo aaggaas cid kastaba nabadgelyadii ay ku noolaa jirta ay ku noolaato kadibna odayaalkan in ay gogol dhigaan tuulooyinkaas labada tuulo ee la iskugu keeno degmada iyo agaasimaha iyo maamulka gobolka iyo wixii markaas oo haddina ugu horeeya madaxweynaha ayna goobjoog ahaadaan amaba annaga odayaalkayna oo moobley iyo shiidlo dadka dagaalamay dadkaynii waaye inaan dhexgalnana waa ku khasbagnahay waxaan go'aansanay inaan gogol u dhigno aana dhexgalno waa cognahay guddoomiyaha degmada iyo agaasimaha inay arrintaas ay wax badan ka qabteen guddoomiyaha degmada ahna duqa magaalada iyo xogayaha guud inay wax badan ka qabteen haddaana waxaan diyaar u nahay aan baaq dheer aan u soo jeedihaynay ciddii markaas nabaddaas annaga oo aan soo jeedinay haddii ay gobol tahay iyo haddii madaxweynaha hirshabeelle uu yahay iyo ciddii markaas ay daninayso hay-adbe waxay qayb ay ka qaadan karaan in ay ka qaataan marka waxaan rabnaa in nabadgelya la helo oo macnaha inta lesig ma hayo wax qore la qaadan karin oo macnaha ammaanka lees ammaan geliyo ayaan rabnaa taas ayaa meeshaan u fadhinaa waxaan diraynaa baaq nabadeed dagaal wiilaa ku dhintay ee wiil kuma dhasho waxaan rabnaa labada dhinac maandheere iyo gololey hana maqlaano waa dadkeeni ehelkeeni qaraabadeeni waa wiilasheeni waxaan leenahay xabajoojintii ee maamulka gobolka shabeelle dhexe idinku yimideen oo aad qaadateen haddana waa sii adkeyhaysiin inaad talaab gedisiin lama rabo beelaha lixda shiidlo iyo beelaha moobleen haddau ilaahay kuu roon yahay moobleen iyo shiidlo lixda iyo lamada laysku yiraa haddau ilaahay kuu roon yahay waxaan nahay dad wada dhashtay waxaan nahay dad weligood wada jiray waxaan nahay dad iskugu danqanayo in hadeer haddau ilaahay kuu roon yahay warxumatashiil dhexdayna ou soo galo oon isdilno oon isdhaawacno runtii waxa waaye waxyaaba aad iyo aad adduunyada laaga gugacay waaye ilaahay nooma soo celiyo waxaan baaq nabadeed u diraynaa meel walbay ku nool yihiin beelaha lixda shiidlo iyo beelaha moobleen dalka iyo dibadda ina baaq nabadeed aan soo jeedinay nimanka oo qaabka daran leh oo labada meelba ka dhashay oo facebookyada ka caytamaayo meel walbaba ka caytamaayo oo etoobyada ka caytamaayo haddau ilaahay raalli ka noqdo waa inay joojiyaan dad iscaayamanihii walaalaan nahay dadkii lisixijinayaan nahay baaq nabadeedaan soo jeedinay sida ugu dhoqsida badanna waa layskugu imaanaa waa la wada garootamaa haddau ilaahay raalli ka noqdo intii dagaaladaasku dhimatayna sabar imaan allaha naga siiyo jeedinanaa baaq nabadeed baaq nabadeedkaasoo ujeedinayno laba tuulo oo kala ah maandheere iyo golley baaqaasoo ku saabsan xabad joojintii oo maamulka iyo gobolka ay ku dhawaaqeen annaga shiidlo iyo moobleen waa isu nimid waxaan ayidnay inaan nabad qaadanno dadka oo meeshaas labada tuulo joogo waxaan faraynaa inay ilaahay ka cabsadaan walaalo waaye isbadbaadiyaan gogolaa la dhigaa baaq nabadeedaan fidinaynaa faslixuu bayna akhaweykum wattaqullaha lacallakum turxamuun ilaahay yidhi waxaan leenahay dagaalka hala joojiyo moobleen ma qaadan karo qori shiidlo qori ma qaadan karto walaalaan nahay waa la gartamaa waa la xisaabtamaa haddii ilaah yidhaahdo nabadaan isugu imaanaynaa weligaa inaan dhaqmi jirna waa dhaqmaynaa ee cafwan waxaan hilmaamay hilmaan hadal kuma jiro guddoomiyaha degmada ahna duqa magaalada iyo xogeeyaha guud ee degmadayna jowhar ayaa na soo abaabulay ayagana waxaan leenahay aadaa u mahadsantihiin cid allaaliya ciddii qusaysana waxaan leenahay nabaddaas ha laga qayb qaato halkan waxaan sugu nimid
ma ahan markii ugu horeysay ee dagaal beeleedii uu ka dhaco gobolkan shabeellaha dhexe